بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد waaalihi wasaxbihi ajmaciin kelimadeeni lix iyo labaatanaad waxaan ku soo qaadanaynaa qeybtii labaad oo sacd ibni abi waqaas siiradiisa ku tacalluqday waxaan soo sheegnay mawaaqif aada u waaweyni badan inuu sacd ibni abi waqaas uu leeyahay uu kamid yahay ay ka mid tahay inuu yahay dadkii jannada loogu bishaaray in uu yahay ninkii hooyadiis ay tiri islaamka haddaadan ka laabanin gaajaan isku dilaa ee dheg aan jalaq u siinin ninka wuxuu ahaa nebiga calayhi salaatu wassalaam markii uu khaniimada helay ee seeftii ugu qiimo badneed buu ilaahay rasuulkiisou seeftaan isii aniga waxaa tahay waxaad og tahay waxaan ahay buu yidhi halyihi iska celi markaasay aayatil anfaal ku soo degtay asiga iyo khayrkiisa waa ninka markuu isu yaabay inuu dhimanayo uu yidhi ilaahay rasuulkiisu maal badanna waan leeyahay ilmana malihi gabar un baan ka leeyahay waxaan rabaa xoolahayga dhan inaan wada bixiyo oo aan hormarsado waatuu nebiga u diiday ilaa laga soo gaaray maalkaas saddex marka loo dhiga hal qeyb ubaad bixi kartaa markii jira aad ku dhex jirtid tii waxay noqotay sharci muslimiinta dhan lagu dabaqo waxay ka mid ahayd dadkii ay sababtiisa aayatulkhamri ku soo degtay inama alkhamru walmaysiru markii ay dhacday intaan la xarimin horteed dad uu khamre la cabay ay markaa dhaawac la gaarsiiyey intaasaan horey u soo sheegnay mawaaqiftiisa waxaa ka mid ah sacdu bni abi waqaas kaana shujaacan waxaa weeyaa nin geesi abuu ahaa walidaalika fii axdaa ghazawaatihi nebiga markuu dagaalo gaalada la gelay mid ka mid ah yaa wuxuu iri waxaan aragnay buu iri nin gaal ah oo muslimiinta gubay macnaha si xoogla u laayay markuu saas arkay nebiga saxaabadiisa waa fiiriyey wuxuu u arkay ninkaa in tilaab laga qaado marka sacad buu milacsaday gabooyihii gamuunankii ugu jiray buu u daadiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam baa u daadinay sacad markaasuu iri midaan soo qaatay buu iri markaasaan u geliyey mid gamuun aan lahayn birtii hore aan lahayn maadaama ninka gamaya xoog uu leeyahay yay dhinaca ka gashay ka dhex baxday buu iri markaasuu dhacay markuu dhacay buu iri cowradiisii baa soo baxday ee nabiga calayhi salaatu wassalaam baa ku qoslay buu iri ninkii yacni mar nebigu wuxuu u qoslay horta sidii ninkii cadowga ahay sida u dambeysay taariikhdiisa iyo siduu u dhaawacmay iyo midda kale qaabdarrada uu u dhacay haddii aad aragtid nin markii dagaal lagu jira qoslaya waa nin geesi ah nebiga calayhi salaatu wassalaam kaana ashjaca annaas bal saxaabada waxay qireen kunnaa idaa idaa xamiya alwatiisu itaqaynaa birasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam dagaalka markuu kululaado nebigan ku gaba jirna bay yidhaahdeen macnaha geesinimo nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu ka qabo marka sacad waxaa laga doortay dadkii markaa nebiga u dhowaayey ninka ugu ugu habboon ninkaas tilaab inuu ka qaaday inuu yahay yaa loo dhiibay markaasuu wuxuu u qaatay gamuun aan bir lahayn waxaa weeye maba istaahilo buu rubin in isaga khasaariya ninkan markaasaa ninkii waxaa weeye waa la dabagidiya asiga dhan marka sacad sifaadkaas wanaagsan awgeed wuxuu ku kasbaday an yakuuna maxbuuban cinda allahi tabaaraka wa tacaala xadiid oo saxiix ah yaa uu albaani xataa saxiix yeelay yaa wuxuu iri nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid e raashiina loo keenay raashinka nebigu markuu ka cunay buu arkay dad kale inay la cunaan nebigu waa nin deeqsi ah waay markaasuu nebigu wuxuu iri allaahuma suq ilaa hada aطacaami cabdan tuxibuhu wa yuxibuka marka waa la wada fiirinaa ma ogtahay ilaahayu raashinka waxaad u soo wadaa buuri oo aad u keentaa nin adigana ku jecel adigana aad jeceshahay waxaa soo galay meeshaa ducada kadib sacd ibni abi waqaas aa soo galoo raashinka wax ka cunay marka waxaa loo ogaaday inuu sacad ilaahayna jecel yahay asigana la jecel yahay ilaahayna uu jecel yahay asigana ilaahay uu jecel yahay waxaa la yidhaahdaa wa fi leylati dalmaai yuftaqadu lbadru habeenka markuu mugdi noqdo waxaa lasoo xasuusana la tabayaa danyaxa ama qamarka wuxuu uu ku yiilay oo macnaha faa'iido uu lahaa habeenka mugdiga ah markii la jooga la xasuusanaya qiimaha uu qamarka lahaa ama dayaxa uu lahaa sidaa waxaa loo leeyahay nebigu markuu madiine yimid cadowgiisa waa badnay habeen habeena ka mid abow nebiga wuxuu dareemay markii sasaanka uu fiiriyey inay meesha qunneen habeenka nebigu waa soo jeeday leanna wuxuu diidaya in si dhagar a lagu dilo markaasuu nebigu wuxuu uri leyta rajulan saalixa min asxaabi yaxrusuni leylata buuri maanta waxaan jeclaan lahay nin oo ah saxaabtayda ka mid aho saalixa inuu habeenkan i waardiyeysaan u hurdo marka caaisha waxay tiri anagoo sidaas u fadhino uu nebiga hadalkaas yiriya yaa waxaan maqalnay dhawaaq hub dhawaaqiisaan maqalnay buuri marka markaasuu nebigu wuxuu uri man haada faqaala ana sacdu bnu abi waqaasin yaa rasuula allah wuxuu uri qofkan oo silaaxa ka dhawaaq ka dhawaaqsiiyey muxuu yahay markaasuu yidhi sacad aniga waaye maxaa la yidhi maa jaaa bika liannahu hadalka nebiga ma maqlaynin markaa la yidhi maxaa ku keenay wakhtigan markaasuu wuxuu yidhi naftayda waxaa cabsi i gashay in aan u cabsaday rasuulka nebiga rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam sidaasaa igu dhalatay buu yidhi inaan nebigu u imaado oo aan waardiyeyo nebiga wuxuu rabay ou damcay asoon cidna u sheegin buu markaa isfahmay in sacad caawa loo baahan yahay nebiga hadalkiisa ma maqlin cid kale ma maqlin asaa iska gartay duruuftan lagu jira iyo meesha la jooga maanta nebiga inuu u baahan yahay in la waardiyeyo markaasuu u yimiday markaasuu uri nabiga calayhi salaatu wasalaam fadacaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam huma naama xataa samica xataa xataa sumica khatiituhu nebigu waa saaxday markaasaa waxaa la maqlay khuuradiisa macnaha kalsooni uu bacd allaahi tacaala sacad uu ku qabo nin laysku hadlay karo weeyaan wuu saaxday marka nebigu waa saaxday wuxuu ka helay marka sacad marka hore waxaa weeyaan nin kuf u ah wixii loo dhiiba in lagu aamini karo kow midda labaad inuu isgaranayo sacad wax loogaga baahan yahay kaalinta islaamka uu kaga baahan yahay intaan la amrin oo kaali sacadow iwaardiyey aan la dhihinuu asaga iska yimid midda saddexaad ducadii nebiga buu ku helay sacad mowqifkaas sideedaba waxaad ogaataa yacni maraatibta sarsaro waxaa lagu gaaraa nafta in lagu ximbaaro waxa dhibaya walidaalika yaquulu shaacir biqadri lkaddi tuktasabu lmacaali waman alaba alculaa sahla layaali buur yacni maraatibta dhaadheer dhibaa lagu gaaraa ninkii doonayo inuu meel sare gaaro habeenkii buu soo jeedaa buuri marka yacni cibaado ka wanaagsan male inuu qofkii u soo jeedo ilaahay rasuulkiisa inuu raalli garayo markaas sidaa daraaddeed baa waxaan iri wuxuu ku gaaray inuu ilaahay subxaanahu watacaala nebigiisa u duceeyey sacad ibna abi waqaas kaana sacad ibnu abi waqaas mawaaqiftiisa waxaa ka mid annahu kaana mustajaaba dacwa tirmidi wuxuu wariyey ibnu xubbaan fii saxiixihi inuu nebiga yidhi allaahuma stajib lisacdin idaa dacaaka fiiri garaadaha la siiyey ilaahayow sacad hadduu ku baryo ilaahu ducadu ajiib buu yidhi riwaayad oo aan aada u qawi ahayn yaa nebiga u yidhi yaa sacdu atib madcamaka takun mustajaaba dacwa haddii aad rabtid in dacwadaada markaad ilaahay baridi lagaa ajiibabo waxaad cunay xalaal ka dhigo macnahaas waa saxiix oo xadiid kaloo saxiixa ku soo arooray ruba ashcatha akbar yamuddu yadayhi ila asamaai yaquulu yaa rabu yaa rab wamatcamuu xaraam wamalbasuu xaraam wagudiya bilxaraam faanaa yustajaaba lahu ou nabiga calayh salaatu salaam yidhi waxaa badan dad oo yacni ay ka muuqato dayactir dan iyo duruuf ay ka muuqato maxay badan tahay ee safar dheer soo galay gacmaha kor u tagayo ilaahay ilaahay u dhahay oona wuxuu soo cunayn waa xaraam wuxuu gunta yahay waa xaraam waxa uu ku barbaaray waa xaraam faannaa yustajaabu lahu baa layidhi marka see ninkaa wax looga ajiiba lianna min asbaabi istijaabati ducaa waxa weeyaan inaad xalaal aada cuntid nin xalaal xaaraam caloosha ugu jirto waxba lagama aqbalo sidaa daraaddeed baa ilaahay yuri yaa ayuha rusulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixa rususha iyo dadka mu'miniinta waxaa la amray inay wax wanaagsan oo ayib ah oo xalaal ay cunaan kadibna camal saalixa ay ku xijiyaan sidaasay ku badbaadi karaan sacd ibni abi waqaas inuu mustajaaba dacwo yahay silaaxaasi waa silaax aada u adag waay waxaa laleeyahay hal mar buu adeegsaday dadkan ahlu kuufa la yihahdo madiinadan ciraaq ka jirto koonfir ka jirto yaa waxay cumaray usoo direen ay waxay yidhaahdeen ninkan sacad ood madax noogaga dhigtay innahu laa yuxsinu yusalli sidii la rabay uma duka kara buu ay yidhaahdeen sacad waa ninka ciraaq iyo dhulkan furtay madiinat alkuufa waa ninka asaasay weeyaan oo weliba xataa ay basro ka horeysay waa cilmiga naxwada magaalada loo nisbeeyo hadda najaf baa la yidhaahdaa muxaafadatu najaf ay ku dhex taalla ciraaq waay marka markii saas la yidhi cumar sacad buu u yeeray wuxuu uri kaalibal waa loo yeeray sidaana la leeyahay ka warran waa laga sheeganayaa markaasuu cumar rag buu ku daray waxaa la yidhi mudunta ama magaalooyinka ay ka kooban tahay kuufo balla wareeg hala weydiiyo sacad maxaad u aragtaan hala yidhaahdo asaa u madax ahay dadkii marka meeshii bay uga tageen waa loo tegay marka masjid kasta oy tuulo iyo magaalo oo kuufo ka mida ay leedahay ma jirin ilaa waa weydiiyeen dadka oo dhan waxay isku waafaqeen inuu sacad nin wey uu fiican yahay nin hal nin keli ah oo bani cabsi qole la yidhaahda ka mid ah yaa istaagay oo magaciisana la yidhaahdo usaamatu bnu qataada wa yukana abaa sacdinna waa lagu naanaysaa waa loogu aabo daraa markaasuu wuxuu ri ninkaasaa wuxuu ri ama idaa naashatanaa fa ina sacdan kaana laa yasiiru biاsariya walaa yaqsimu biاsawiya walaa yacdilu fi اlqadiya sidaasuu haddaad badna dhaarisay awal ina ceeb inaanu ceeb qarinaan doonayne haddii aad badna dhaarisay sacad wuxuu yahaan kuu sheegaynaa halkaan inaa hadlay markaasuu wuxuu ri kaana laa yasiiru bisariya dadka markii duulaan ay aadaan sacad waa ka hari jiray ma raaci jirin buuri cajiib sacad in lagu tilmaamo nin fuli inuu yahay ee dagaaladii ummad intuu u dira asiga uu kadib dhacayo sacad wax oo lagu tuhmo ma aha waa nin lawada yaqaano saxaabatu rasuulillaahi nebiga ilaahayna owri irmi fidaaka abi wa ummi nin hooyadiis iyo aabihiis nebiga u kulmiyey oo aan sacad ahayn ma jirto marka irmi fidaaka abi wa ummi ninkii la yidhi in maanta lagu tuhmo inuu yahay nin oo maxaan ku ihahda fuli ah oo aan dagaalkii aan geli karin ciidankii wax qabta ma ahayn sacad walaa yaqsimu bisawiya buuri markii khanaa'im la helana si sinaan uma qaybinayo walaa yacdilu fi lqadiya markii xugum la yimaadane caadilnimo ma samaynayo dadbuu u exaanayaa buuri dadbuu u exaanayaa saas markii la yidhi facazalahu cumar wastacmala camaaran badalahu yacni dadkii oo dhan waa ammaaneen hal nin keligiis yaa wuxuu iri cumar ibn khadaab intay dad wax kaa sheegi lahaayeen waxa weeyaan inaan sidaas aan kaaga joojiyey shaqada camaaraan kugu bedelay adigana madiina kusoo laabaa layidhi hal nin keli a ka sheegtay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal faasil sagaal waa doorteen hal ninaa wax ka yariyey marka waxaa cumar wuxuu ugu jeedaa maaqiila in sidqan wa in kadiban wixiiba la yidhahba habadiiba la helay qofba adiga kaa hadlayo in lagu xagxagta maba aha buuri markaasuu soo celiyey markii arrintaas ay dhacday sacad aad bay u taabatay arrintaas ayada ah waxuusan ahayn yaa lagu been abuurtay buhtaana la yidhaahdaa qofka waxa uu shaqo ku lahayn in la dul saaro waxa waa dhabarjibin bay ku tahay markaasuu sacad wuxuu ihi amaa wallaahi la adcuwanna calayh bihalaatin buuri ninkaa saddexan ku habaarayaa buuri fiiri ninkaa wardaduu isgeliyey saddex shay baan mid aan ku habaarayaa buuri saddexdood halayga dhegaysto markaasuu sacad wuxuu ihi allaahuma in kaana haada kaadiban qaama riyaa'an wa sumcatan faatil cumrahu wa atil faqrahu wa caridhu bilfitan buuri saddexdaasuu ku habaaray ilaahu ninkan haddii hadalkaas uu yidhi waxa ku ximbaaray istustus iyo been ay tahay haddii ay arrintiisa tahay istustus ilaahu ninka cumrigiisa dheeray buuri ilaahu faqrina ku rid waxaa weeyaan faqri iyo cumri dheer waxaa weeyaan laba oo dhib badan waay wuxuu ihi wacaridhu bilfitan ilaahu fitnan u bandhigu wuri fitna ilaahu ku asib ninkii ilaahay sidii loo loogu habaaray baa ku timid oo waa mahay cumrigiisana waa dheeraaday faqiirnimona waa ku dhacday markaasaa wuxuu ihi wuxuu dhihi jiray markii la arko asigoo meelaha socda wuxuu dhihi jiray shaykhun kabiirun maftuun asaabatnii dacwatu sacdin buuri nin weyn oo oo la fitnay baan ahay buuri habaarkii oo sacad baa igu dhacay faqaala cabdullaahi bnu cumayr wuxuu ihi fa ana ra'aytu qad saqata xaajibaahu calaa caynayhi min alkibari wa annahu layatacaradu liljawaari fi turuqi yakmizuhunna buuri ninkaas waxaan fiirinay buuri waan tatabucay sidii dacwadii ama habaarkii sacad say u qabataan fiirinay buuri marka waxaan arkay buuri asoo weynaaday waa yeel noqday oo waxa weeyaan sunniyadiisaan kore ay soo dhaceen oy labadii indhood ku soo dul dhaceen waa yeelnimo daraaddeed haddana u bambaxaya gabdhihii yaraay u iljibinayaan arkay buuri yakmizuhunna waa iljibinaya waxaa weeyaan dabar ma haayo naag wax uma tari karo laakiin fitna baa ilaahay ku rido gabdhihiibuu macnaha u iljibinaya isagoo da'daas la eg marka waxaa weeyaan ducadii sacad baa ku dhacday mowqifka ugu dambeeya mawaaqiftiisa waa badan tahay aan soo qaadanayna waxaa weeyaan min asitta ahli shuura cumar bn khadaab markii maxaan ku yidhaha ninkii uu waranka geliyey ee uu ogaaday cumar inuu dhimanayo ummaddii waxay u baahan tahay cid loogaga tago markaasuu wuxuu ihi nin abuu lulu la yirahdo asoo salaad cumar ibn khadaab ku jiro yuu ku dhuftay waran sumaysan warankiia dhinaca kale uga baxay salaadii waa la dukaday cumar waa dardaarmay wuxuu hi anigu waan socdaa dadka muslimiinta ah markuu abuubakr dhimanay cumaruu madax uga dhigay anigu wuxuu hi hal qof ma magacaabay lix baan magacaabayaa buuri lixdaasa iska doorteeno ninkii ummadda hogaami lahay lixdii waxaa ka mid eh sacdu bni abi waqaas caliyu bni abi aalib cuhmaan bni cafaan abuu cubayda zubayr ibn alcawaam lixdoodaasay ahaayeen marka cumar wuxuu iri haddii ay ku dhacdo qorigii hadduu ku dhaco madaxnimada sacad hadday ku dhacdo ahl buu u yahay buuri haddii ay sacad ku dhici wayso cid kale ku dhacdane ninkii madaxnimo helo sacad ha kaalmaysto buuri lagama maarmaan weeyaan markaasuu cumar wixii awal qalbiga ugu jiro soo bixiye wuxuu ihi sacad markaan madaxnimada ka ruqsaynayay uma kama igama ahayn inuu nin caajis yahay oo wixii loo dhiibo uu qabo waayo igama ahayn uu ihi inaan khiyaana ku tuhmayna igama ahayn laakiin waxa weeyaan waxaan diidayay asoo maqaamkaas joogo dadan macno lahayn in ay dushiisa fuulaan oo waxaan habbooneen ay ku sheegaan asigaan ilaalinay buuri taas waa shahaada min cumar lisacd bni abi waqaas aakhir almawaaqif waxa weeyaan markii saxaabadii cali iyo mucaawiye isku dhaceen sacd bni abi waqaas wuxuu ka mid ahaa dadkii ka fogaaday oo aan laa calina ma gacan siinin walaa mucaawina gacan ma siinin meel baadiya buu iska tegey halkaas yuu iska joogay markaasaa waxaa la yidhaahdaa min awaakhiri man maata min asxaabi rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam sacd bn abi waqaas intaas uu dagaal hogaaminayay oo intaasoo magaalo uu furtay wa maca daalika xabad waranku ma dhicin waxna kuma dhicin ma u dhimanin qadar baa loo dhintaa khatarnimo looma dhinto ilaahay wuu ka badbaadiyey sacd bin abi waqaas marka tasawar ninkaa waa waaxid min saxaabati rasuulillaahi islaamkan maanta aan ku naaloonayno oo dhulkaas caalamalislaami oo khayrka badanne aan maanta ilaahay uuna siiyey rag baa sidaa u soo galay oo naftooda iyo dhiigooda iyo wakhtigooda ku bixiyey maanta waxa weeyaan waxaa nagala doonayaa inan aan muktasabaadkaas ama muslimiinta waxa guushaas ay gaareen haddaanan wax kale ku dari karin ayada inan inaan hantino ilaa laga helo jiil kale ee meeshii nimankan geeyeen risaaladii ka bilaabay oo ummadda gaarsiinay diintan way faafi doontaa laakiin calaa yadi man dad ilaahay uu raalli ka yahay yuxibuhum wa yuxibuunahu adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin yaa raayada qaadan doona markaasaa gaaladoo dhan islaamka la soo geli doonaa marka ma ma ka mid noqon doonaa dadka sharaftaas helo mase dadka la dhihi doono adinka mas-uuliyaddaas weyn ma qaadi kartaane isaga bayra dadka la dhihi doono maan soo geli doonaa oo ilaahay uu sheego wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakuunuu amhaalakum maan soo geli doonaa annagaa lagala doonayaa ilaahay hadduu ogaado qalbigeenna inay dhab naga tahay diinteenna inaan u gargaarno ilaahayna wuu noo gargaarayaa in yansurkum allahu falaa ghaaliba lakum marka annaga nasriga ilaahay waxaan ku heli karnaa inuu ilaahay quluubtana ka ogaado inay waxaan dhab naga tahay inaan doonayna diinta ilaahay ummadda in si dhab u gaarsiino inay nafteenna ay noqoto rakhiis fii diin illaahi tabaaraka wa tacaala inaan ku bixinno intaas hadduu ilaahay naga ogaado asbaabta isagaa noo tahiyaadaynay waxaan gaali uusan kula weynaanin tan tan ka daran baa la soo maray ummaddana way ka soo baxday marka xil weyn baa inaga saaran ninkaa saxaabiga ah keligiis wuxuu qabtay jiil dhan waxuusan qaban karin ilaa uu ka dhintay islaamku u taagnaay markii islaamka nebi maxamed u yeerayne mucjizana ma weydiinin horena uu islaamka ka qaatay maalinkaas wixii ka dambeynay jundu min junuudillahi wax manaasib uu ku gaarayna ma jirin raxmatullaahi calayhim waradia allaahu canhum wa ardaahum saxaabatu rasuulillaahi inaad jeclaataa waa diin inaad necebnaataana waxa weeyaan waa gaalnimo marka caqiidadeenna waxaa ka mid eh inaan jecelnaan inaan jeclaano saxaabadaas qalbigeenna inaan ka jeclaanno marka waxa weeyaan waa dadkii islaamka dhibadda u suray waay intaasayna ku soo bixiyeen marka waxaa nagu waajiba an nataradaa canhum markii saxaabiga lasoo qaada radia allaahu canhu radia allaahu canhum inaad tidhaahdid lianna waxa weeyaan wanaagga ay noo qabteen lama iloobaan waay ilaahay inaana ka abaal siiyo in loo duceeyo rabbana kfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن كنت إلهي أغبرن dad baa maanta jirto yaa jiro oo shiicada ay ugu horeyso saxaabatu rasuulillahi habeen iyo maalin inay caayaan ahlu sunna bimajmuucihim waxaa lagu yaqaanaa inay saxaabada inay jeclaadaan caqiidadooda qayb ka mid inay tahay marka annaga sidaasaan u jecelnahay ilaahay dembigooda ha dhaafo abaalka ay noo galeenna allah ka abaal maray annaga waxba uma hayne radia allahu canhum waardaahum wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin